بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa faraha badan uu noo nimceeyey ee ugu horreyso islaamnimada iyo iimaanka uuna siiyey waa nimco tiro iyo cadad aan lagu soo koobi karin wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha qofka hadduu maago inuu tiriyo oo faraha ka tiriyo tiro kuma soo koobi karo wa min nicami illaahi ilaahay subxana wa taala nicooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu dariiqaana soo waafajiyey allaahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radayta walaka alxamdu bacda ridaa intaa kadib ikhwaani jazaakum allahu khayran haqriga a ku aadan tihiin iyo afgooye waxa weyaan waa meel muhim ah waa meel cadowga waxa weyaan dharbaaxo badan lagu gaarsiiyey waa idinku bishaareynayna maanta insha allahu tacaala cadowga waxa weyaan inaad jab gaarsiiseen oo gacan waxa weyaan muslimiinta ay ku farxaan ay gaarsiiseen jazakum allahu khayran ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro ikhwaani waxaa la rabaa marka dhowr arrimoodaa rabaa insha allah tacala inaan sahay idinkaga dhigo sidii salafkii ahaan jireenba dadka muslimiinta hadday kulmaan waxa weyaan diinta ilahi tacala ay isxusuusin jireen awalo waxaana laga rabaa insha allah tacala sugnaansho inaan camalkaani ku sugnaano sida ilahi tacala noola dardaarmayba yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu sugnaada maxaa la raaciyey wadkuru llaha kahiiran in badan alle xusa waxaa la rabaa marka insha allahu tacala ilahi idin barakeeye in lagu sabro waddadaani waxa weyaan lagu sabro cadowgana lala sabartamo siday cadowgii u sabraayaan iyagoo alla agtiisa waxba aan ka rajaynaynin wax alla agtiisa u yaalla ma laha har habeenna usoo jeedaan laakiin annaga alla agtiisa waxbaan ka rajaynayna alla agtiisa maxaan ka rajaynaynaa jannaan ka rajaynayna soo ma lakin iyaga waxay ka rajaynaya male ikhwaani marka ilah idin barakeeyo waxaa la rabaa cadowga in lala sabartamo oo laiska dhiciyo oo haqrigaas muslimiinta ay kaga aadantihiin maanta waxa weeyaan sababtiin ay ummad badan wax ku seexataa soo ma ay ku hurdaysaa wilaayaadka maanta waxa weeyaan idinkay idin harsanayaan maxaafadada meesha ka shaqaynayso idinkay waxa weeyaan idinku shaqaynaysaan sababtiin soo ma waxaa la rabaa insha allah tacaala dadkaas insha allah tacaala adeegaas u haysaan in idinka daalin waxaa kaloo insha allah tacala aan la daarmayn walaalaha dadkaa muslimiinta ee aan ka dhex dagaalanayn waxaan rabnaa inaan ixsaankeenna iyo insha allah tacaala iyo ficilkeenna wanaagsan inay ummad badan kusoo hanuunaan ee camalka kusoo galaan la rabaa ikhwaani marka ilahi idin barakeeyo maanta ilahi tacala wuxuu waxa weyaan idin waafajiyey inaad cadowgan hortaagnaataan cilmina a barataan inaad cilmina barataan cilmina a barataan cadowgana aska dhicisaan arrintaa waa arrin lagu farxo akhyaara ilahi tacala idin barakeeyo waa arrin lagu farxo xaqiiqatan waxa weyaan lala qiiroodo maxaa yeelay barashadii kitaabka ilahi tacaala iyo waxaa la kulansateen iyo difaacitaankii kuwa badan oo baranaayo oo u taagan ay ilahi tacala waafajinin oo haddana waxa weyaan hareer mari oo aan fahansanin bal iska daa si khalad uu fahansanba idinka ilahi tacala wuu idin waafajiyey barashadii iyo difaacitaankii u ilahi tacala wuu idin waafajiyey ikhwaani marka waxaa la rabaa shaqadaas insha alla taala muslimiinta u haysaan la nooceeyo cadow waxa weyaan insha alla dhabarjab la gaarsiiyo cadow waxaa la rabaa insha alla tacaala xabadda in loo badiyo cadow wuxuu ku sugan yahay calaa washaki niyaar inuu baabao uu kala tago meeshay ka imaadeen inay ku noqdaan kuwii hadda soo duulay ee afrikaanka tallaabo waa qaadi lahayn soo ma ikhwaani marka waxaa la rabaa insha allah tacala jazakum allahu khayran shaqadaasi iyo hooshaasi insha allahu tacala ilahi tacala ha idin waafajiye waxaa la rabaa insha allah in la nooceeyo akhiiran waxaan idin darmaya ikhwan ilah idin barakeeye ilahi tacala cabsidiisa in la badiyo cadowgan waxaan kula dagaalamayno ogaada ma aha tiro iyo tayo midna ma aha ogaada cadow waxaan kula dagaalamayno tiro iyo tayo ma aha waa ka tiro badannahay iyo waa ka tayo ma aha waxaan kula dagaalamayna waa iimaankeenna iyo alla ka cabsigeenna inta alle u dhownaayo ayaa cadowgana ka guulaysanayna ikhwaani marka waxa la rabaa cabsida alle in la badiyo akrinta qur-aanka iyo insha allah tacaala iyo xuska alle mar kastaba carabkiina waxa waya inuu ka qoynaado si ilahi tacala waxa waya idinkaga xijaabo shayaaiin alinsi waljini oo ilahi tacala idin xifdiyo waxaa la rabaa adkaarta insha allah tacala in la laazimo waxaa la rabaa sunnadii nebi maxamed sal ly slam in nooleeyo ee mahajuurka ah la nooleeyo oo waxa waya nafteenna aan ku tadbiiqino oo dhaqan aan ka dhigano sidii salafkii ahaan jireenba sunnadii nebi maxamed sal ly slam in nooleeya la rabaa ikhwaani marka ilahi idin barakeeyo intaasaan rabi inaan dhaho waxaan insha alla tacala u ducaynaynaa walaalaha jazahum allahu khayran aan soo booqanay khayrka iyo wanaagga insha allah tacala ilahi waafajiyey allaha u daa'imo ikhwaani ilaah idin barakeeyo ilahay subxaana wataala waxaan weydiisanaynaa inuu idinku sugo diintiisa idinku sugo waxaa yeelay wax maanta aan haysano wax u weyn oo u qiimo badan waa diinteena ilahi tacala markaa dariiqadan iyo waddadan iyo nimcadan ilahi tacala idinku suga ilahi tacaala idin baryeynaa hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam الله أكبر الله أكبر الله أكبر